بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي وأذان كوغو شكرينينا إله وأذان كوم هادينينا إلهي ونعمات كاغا فرح بدن أن لقياس كرين النصيصان كوغو شكرينينا إلهي أذيقا سيد وبقر وواحد ربتكلي كيرجلين waxaan rabaa inaan ka hadlo intaa ka zaa'id xaflad ka dhacday madoogaasho inta waxaa loo dabaaldegayay madaraka dhey maalintii kenya istiqlaalka ay qaadatay ama daakhiliga wixii wixii loo yaqaanaba waa maalintii nimankii caddaa ee na gumaysan jiray mas-uuliyaddii u hore dadka madow lagu wareejiyey oo ra-iisul wasaare iyo wasaare kenya ay leedahay la hagaajiyey oo madax uu ka yahay jomo kenyatta waxaa loo dabaaldegayay maalintaas iyadee laakiin dabaaldeg ka duwan dabaaldegyihii hore ayaa ka dhacday madoogaasha oo lagu qabtay xafladdu weyne mashruuc weyn oo biyo ah la furay oo gobnarka dowladdiisa countiga ay hagaajisay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda countiga gobnarka iyo saraakiishiisa hawshaas adag hirgeliyeed aniga madoogaasha markii igu horreysay wakhti aada u fog weeye waxaan maray anoo kura yar ah oo u jeedo wajeer primary school ilaa maanta oo salooyin badan zaa'id u badan laga joogo dhibaato biyo way jirtay laakiin hadda waxaan u malaynay in la xaliyey laba qodob un baan ka hadlay rabaa gobnarka iyo dowladdiisa waan u mahad celinaynaa wax fiican baad suubiseen sunnada islaamka waxaa weeye ninkii wax fiican suubiyo in ilaa loo abaalgudo oo wax fiican loogu abaalgudo haddaan la karayninna loo duceeyo marka waan kuu ducaynaynaa ilaahay khayr ha ku siiyo wax fiican baad suubisay waana wax lagu farxo midda kale dhowaanahan dadka wuxuu iska noqday wixii wanaagoo la suubiyaba nin unbaa ku dhihi waxaas ma jiro laakiin wax la yaab le ma leh nebiyullaahi nuuxu u horreeyey nabi ilaahay soo bixiyo ilaa yowmanaa haada dad caasiyaal ah oo ummadda iyo ilaahay iyo arradaba caasi ku ah weligeed bay jiri jireen marka kuwaas waxba yaynaan ku caajisgelini wax fiican baad suubisay waan kugu mahadinaynaa waan kuugu ducaynaynaa waad mahadsantahay intaa ka zaa'id kolle way hortay dad ka hadlayna waa jira dadka madoogaasha waxaan leeyahay biyaha meel fog baa laga soo jiiday kharash badan baa ku baxay waxay u baahan yihiin in la ilaaliyo oo baybabka la dhowro oo biyaha socodkooda la dhowro kolleweyba guddi baa jiri doonaa odayaal baa jiri doonaa laakiin waxaan leeyahay yaana noqonin tukihii la dhahay caano indho uu ku arkuu qabaa laakiin calaf uu ku caba ma leh maxaa weelkii uu ku jiray intuu aayar garab istaaga ma cabaayee qarkuu kaga istaagay markaasuu caanihii daadin yaana noqonin tukahaasoo kalood oo wixii yuusan noqonin wax intaan aragnay naga kharirmay waxaan aragnay oon shaahid u haynaa magaalada gaaris dad baybab duri bal muxuu ka wataa baaybkii biyaha dadka u geynaya inuu duro waa caasiyaashii hadda aan sheegay iyagana aan iska kaashanno meeshii la arkaba waxaa jooga subchief chief baa jooga dadkii la doortay wakiilkiisi baa jooga county governmentka woodkii la arkaba waxaa u joogaa ofsar aan iskaashanno biyahaas ha noqdaano biyo waaro oo wakhti badan lagu intifaaco yaana noqonin tukihii oo kalood muse nadiif waxa keliyan kuu sheegi waxaa wey meeshaa iyada ah la dhaho lagdheera dadkeeda way ka saayeen wixii waxgal ah iyo waxaan waxgal ahayn iyagaa ku xukumi annaga waxaad nala kaajiraa un inaan kuu ducayno oo kuu sacabayno oo wanaagga aad suubisay aan kuugu sacabayno iyagana xil kaleoo gooniyaa saaran oo annagoo dhanna wada saaran laakiin iyaga khaas ahaan saaran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu